aad baad u mahadsan tahay waxaan u malaynayaa waa dowlad goboleedka keliya oo aan maanta colaadii ka imaanin saxufiyiinta koonfur galbeed iyo dowladda haatan ka talisa deegaankaas wada shaqayn wacan baa inaga dhaxayso oo waan ognahay wariyaasha reer koonfur galbeed soomaaliya waxay la mid yihiin wariyaasha soomaaliyeed oo iyaguna dhibaatooyinka ay goobahooda ku haystaan oo aan sida ay rabaan aysan u dhaqdhaqaaqi karaynin wada shaqayn wacan baa inaga dhaxayso wafdigayga waxaa ka mid ahaa idaacadaha gaarka loo leeyahay iyo ururka saxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya ama mafarkooda baa ila socday marka wada shaqayn wacan baa inaga dhaxayso